واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم
xusuusta markay yidhaahdeen jeesjees ahaan allahayow hadduu qur'aankani xaq yahay adiga kaa yimid nagaga soo daadi dhagaxyo roob oo kala ah xagga cirka ama noo keen cadaab xanuun badan inaan beeninay darteed